runtii waa arrin nasiib darro ah in weli qof soomaaliyeed ee luqadda soomaaliya ku hadlaayo ee magac soomaaliyeed sheeganaayo ee inuu muslim yahay sheeganaayo ee diin sheeganaayo inuu inta qarax isku soo xiro dad dhallinyaraha masaakiin ah inuu inta ula dhex galo oo isku qarxiyo oo ummad ku baabi'iyo waa nasiib darro ayaan leennahay soomaali ha ogaato cadowgooda koowaad iyo midkooda labaad iyo midkooda saddexaadba inuu khawaarijtaga ha ogaadaano meel aan uga soo wada jeesanno dowladduna tilaab la yaqaan ayay ka qaadi doontaa dhaqdhaqaaqaasi asiga ah iyo waxyaabaha ay qabanayaan haddii ilaa yidhaahdo waxaan kaloo sidaas si la mid ah aan ula dardaarmaynaa dadka shacabka ah ee magaalada muqdisho ku nool inay fiiro gaara u yeeshaan cadowgooda inay ka gartaan dadka inay ka gartaan ayaan ayagan u soo jeedinaynaa arrintaas ayada ah isbitaallada marka guud ahaan waxaan faraynaa ayagana haddii ilaa yidhaahdo inay dhaawaca ay la tacaalaan ayagoon waxba ku xujaynaynin inay la tacaalaan ayaan rajaynaynaa